haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo nuur xasan nuur buqaari
magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa muddo sannado ah godoonsan kadib markii ay maleeshiyada al-shabaab ay xidheen waddooyinka soo gala ama ka baxa magaalada madaxda maamulka degmada ayaa sheegay in ganacsiga magaalada uu halis ugu jiro inuu burburo qiimaha la kala siisto cuntooyinka daruuriga ah sida burka bariiska baastada sokorta iyo wixii la mid ah ayaa saddex jeer ka badan qiimaha magaalooyinka kale ee u dhowdhow xudur sida ay sheegeen maamulka magaalada haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa xaaladaha bini'aadanimo ee ka taagan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool barnaamijka waxaa marti iigu ah maxamed macalim axmed oo ah guddoomiyaha degmada xudur guddoomiye maxamed macalim soo dhowow ee marka hore warbixin naga siiya xaaladaha ay hadda ku sugan tahay magaalada xudur bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad u mahadsan tahay guud ahaan v o n waa u mahad celinayaa runtii arrimahaas arrimo maanta laga sheekayn kara maaha magaalada xudur dhibaatada maanta haysto shacabkii dhammaan haysto gacanta ku hayaan waa runtii arrimahaas arrimo oo maanta dee kolley in la arko waa aada u fiicnayd marka dhibaatooyin baana ka jira meelahan xudur degmadaanu magaalmada gobolka bokool waaye waxay ku jirtaa sideed sana oo go'doona ayay ku jirtaa xudur marba mar ay dhaantay maanta hadda maanta la taagan yahay maalin ka xun ma jirto waa gartay marka waxyaabaha ugu daran ee ay dadka ku nool magaalada tabanayaan maxaa ka mid ah hadda saaxiib horta meeshan magaaladan uma furna jid uma furna dhowr jida soo galays jid waxaa kasoo gala baydhow magaalada baydhow iyo xudur isku xiray waa jiray jidkaas jid isku xiro beledweyn iyo xudur jidisku xiro oo elbert iyo xudur jidid badanaa jira oo magaaladan soo gali jiray macnaha baabuurta iyo maciishada iyo ganacsiga furnaa hal jid kama furna hadda jididka ayaa hal jid ma furna muddo hata afar afar afar saddex sana muddo hata hal sana hal sana aan dhahay hal sana wax baabuur eh oo magaaladan soo galay ma laha nooc kasta wadaan ha yaraado haba ha weynado soo gala ma laha waad dareemaysaa meel macnaha baawur aan soo galayn oo ganacsigeeda ibra ah wax kale soo gala aan jirin haddana baabiinay dad oo macnaha dadkaan ilaahay ku salladay oo al-shabaab la yidhaahdo ummaddan ilaahay ku salladay ay baabiinaan jiidka ay ka gooyeen muddo hadda toban maalmood laga joogo ilaa shan iyo toban maalmood aan dhehe magaalooyinkii tuulooyinkii afarta koban magaalada kaxigay oo ilaa shan iyo toban kilomitr ee magaaladan xudur u jiray waa laga soo barakiciyey dadkii dhammaan nimankii ay ka soo barakiciyeen dadweynihii ay soo barakiciyeen magaaladii ay soo galeen dadka aygahaa marka hore qaxooti badanaa ka jiray magaalada tieglow rabdhuure xudur qaxootiyi badanaa haddana dhaxgaas labaada ku dhacay dhibaato badanaa ka taagan runtii dhibaatada ugu badan hadda cunto la-aan number koo waay biyo la-aan daawo la-aan wa ay nooceen wax kasta oo baniaadamnimo bani aadam ku noolan lahay waa waxba kama jiraan
waayahay waa mahadsantaha guddoomiye dhinacii dhegaystayaasha doorkoodii ayaan jeclahay inaan u weecanno dhegaystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan u yeedho walaal adiga oo ku bilaabayo magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay magacaygu waa cabdulaahi sandheere waxaan joogaa degmada ceelberde gudoomiyaha degmada xudur maxamed maclin waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah gudoomiye mar haddii ciidamadii etoobiya ee deganaa xudur saydkoodii iyo raashiinkoodii diyaarada loogu keenayo ciidankii kale ee soomaaliya ee deganaa iyagana degmada xudur sidaas oo kale saydkoodii iyo raashiinkoodii diyaarada loogu keenayo shacabkii xudur ku noolaa ee deganaa ee meesha joogay ee noloshu u baahneed yaa u maqan badbaahidii shacabkii yaa daboolaya u maqan cabdilaahi waa asla bakoolan joognaa degmada elbert iyo degmada xudur waa laba degmo ore bakoole waaye waa la socdaa waxay meeshan ka jiro su-aashaas asagaa in ka jawaab asagaa ku fiicnayd laakiin anaa hadda magaal magaalmada gobolka bakool anaa jo anaa ka jawaaba laakiin waa ogyahay waxay meesha ka jiro arrintaas shacabkan waxaa u maqan ilaahay oo maqan number kow number labaad labada dowladood dowlad koonfur galbeed iyo dowlad dhexe ayaa gargaar laga sugayaa ayagaa u maqan haddii dalkan saas ku baabao ayagaa la weydinaa haddii dad- dadkan nolol helana ayagaa macnaha eh, ayaa la weydinaa jawaabtaas ana meeshaas ayay ka dhan tahay
waa gartay een, waa mahadsan tahay eh, cabdullaahi een, ah, asna waa mahadsan yahay Eh, dhegaystaha xiga ayaan jeclahay in aan u gudbo een, soo dhowow saaxiib
aan magaayo meelere ciise aadan nuur oo kasugan xudur kumadaha dhalinyarada degmada xudur wainta ku salaamaya gudoomiyaha degmada mudane maxamed maal axmed meelaha gudoomiye silowgii deegaano badanaa ee shabaab ka heereersanta magaalooyinkana dowladda maamulahaas banaanshan shabaab roogaan iyadoo saasay taatana deegaanadaasay een baawuraha galaas baawura kumoodaas isu socodka dadka banaanka ee baadiyada roogi dadka magaalada socdaan laakiin magaalada malese goone oo bartilmaameed goone ini saarinye En dadkana fahmi waayo macnaha u leh sidaasay meel ku kooyaan En marka maylaha ka maamul ahaan daraasade daraas daraasika sugu bideena baarteena mahasiin bay markii baarteen may oo magaaladin shileedii walna ku bahaan walnahan galaan gabadaasi en inta interiorsan iyada mahadsantiin salaam waayahay guddoomiye waxaan u fahmay eh, in eh, uu ku weydiiyey su-aasha ah maxay tahay sababta magaalada xudur ay sida gaarka ah al-shabaab ugu go-doomiyeen halka magaalooyinka kale ee waddanka ay go-doon ku jirin marka soo dhowow okay ah, waa waa mahadsan yahay waa ma- arrintaas degmo kasto mase ma- magaalo kasto mase deegaan kasto al-shabaaba laga abuuray oo deegaankaas u dhashay al-shabaab loo abuuray in deegaankaas isaga u dhashay dhabaariyo ayaa loo loo abuuray dhibkaas hadda xudur keliya haysto soomaalida kale aan la qabin waxaa sabab u ah nimankii deegaankan u dhashay oo dadkii deegaankan u dhashay gobolka boqol u dhashay gaar ahaan degmadan xudur u dhashay arrintaas ayagaa koosgareey in dadkooda la baabi'iyo in dadkooda ay baabi'iyaana keligood ay nooladaan nimanka al-shabaabka keligood ay ku nooladaan deegaankan qof ayaga aan racin ee aan ee, go- awaamirtooda aan qaadan in aan ku noolaynin ayay ku talagaleen dhibaatada waxaa arrintaas koosgareeyey dadka deegaanka waa deegaan kale cid ka imaanaysa ma laha cid kale meel kale ka timaadi ma laha kuwii deegaanka u dhashay oo hooyadoodii iyo aabbahooda iyo awowgooda kulligood magaalada xudur ay joogaan marka iyaalkooda iyo aqoontooda kulli xudur ay ku jiraan go-doonkaasna ayagaa ku sameeyey sababtaas kuwaas aska leh kuwaas adduunye aakhira kuwaas la- ayaa la weydina dhabkaas nimankaasa ku hay oo deegaanka u dhashay nambar kow ayagaa ka ah waayahay een, dhegaystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u gudbo een, saaxiib eh, soo dhowow magacaygu waa sidiiq aadan xidig oo jooga degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud Eh, waan salaamay bahda v o a iyo gudoomiyaha degmada xudur Eh, su-aasha aan weydiinaya waxay tahay gudoomiyaha gudoomiye bal nooga waran xaaladda biniaadantinimo ee ka jirta xudur iyo nawaaxigeeda maadaama in badan ay go-doon ahayd Eh, sharaxaad arrintaas kasii dadka soomaalida ku dhageysanaya maxaadse ka qabateen ka maamul ahaan Eh, runtii waa mahadsan tahay saaxiib Eh, runtii eh, anaga hadda eh, maamul ahaan maamulkii deegaankan aan joogay haddaan nahay anagana go-doonka unbaa ku jirnaa go-doonka shacabka la saara unbaa ku dhex jirnaa ayaa la joognaa wax kale macnaha zaa'id ah anaga aan qabno ma laha go-doonkaas unbaa ku dhex jirnaa Eh, dadka weynaha la go-doonsanahay Eh, waxii annaga aan qaban karno in deegaanka dadka soo barakaceeye aan dejino dawladejin aan u samayno dhul ayaga deegaan aan siino nabadgelyadooda aan sugno waxyaalaha namber kow oo maamulka qabtay inaan qabano in haddana qabta diyaar u ah waa antaas iyo in lamida waaye Eh, tan kale oo dhibaatooyinka magaalada ka jirtay waa hore u sheegnay dhibaato baanaa ka jirto run ahaantii daaqaha ka jiro barakaca ka jiro magaalada marka horeba gurooto badan iyo dad oo masaakina badan ay ku noolayeen haddana eh, gurooto aad u fara kii hore laba jibaar mise saddex jibaara kusoo kacay ilaa afar kun ilaa shan kun hadda lahaya oo magaalada ku sugan hadda barakaac cusub nayu ah intii hore u joogday aan lagu darin Eh, kuwa kale baadiyada loo qaxiyey oo eh, loo cararayey eh, mase baadiya loo qaxiyay naftooda waa diba usoo laabanayaan magaalada kusoo fooda yihiin runtii dhibaatooyinkaas dhibaato hadda aan sheegi karna ma aha Eh, dhibaatooyinkaas kolleyba waa insha allahu eh, eh, uma- ila- ilaahay unba loo tala saarana haddee bani aadamna waxay qaban karaan in qabto loo qayl dhaami waa muhiim waa tahay een, gudoomiye maxamed macalim waa mahadsan tahay een, dhegaystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo Eh, soo dhowow eh, saaxiib magacaygu waa maxamed cabdi xuseen waxaan joogaa magaalada baydhabo ee gobolka baay guddoomiyaha waan salaamayaa su-aasha aan qabana waxay tahay magaalada xudur waxaa jooga ciidamo xoogga dalka iyo cutubyo ka tirsan ciidamada etoobiya maxay tahay sababta waddooyinka loo furi la-yahay oo dhibaatada shacabka loo geysanayo wax looga qaban la-yahay mahadsanid
waa mahadsantahay saaxiib ciidamaha jooga ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan ayaa jooga xudur waa laogyahay sababo jira dartood kolley jiidkan awood looma helin hadda kor jiidaan furnay ilaa elberdiyo xudur isku xidho ciidamada ay fureen quraac joom ilaa beledweyniyo xudur jiid isku xidho hadda kor waa la furay ciidamadaasa raashimadii iyo baawarta soo galban jiray arrimaha markaas marhaladkaasa meer meerunbaa mar joogaysaa hadda waqti hadarkan awoodda idahayd malaha ciidanka arrimahaas laakiin su-aasheeda inaan ku dheerada ma aha waxaas kale arrintaas in la su-aal u baahan ciidamada wasaaradda gaashaandhigga mase dowladda koonfur galbeed mase dowladda dhexe arrintaas in la weydiiyo ayagaa ayaa su-aashaas ayagaa mudan in ay ka jawaabaan sababta magaaladaas jididkeed loo furlaayahay in la weydiiyo ayagaa ayagaa ku habboon ayagaa su-aashaas ayagaas kale anaga melihi laakiin anaga waxay aan kogahay kolley ciidankaan isku filnayna saas waay jidka waxa loo furlaayahay intaas waaye idinkuma weydiiseen guddoomiye haddii aan aniga ku weydiiyo su-aashaas id- adiga iyo maamulkaadaba ma la hadasheen ma la hadasheen maamulka koonfur galbeed iyo kan dowladda federaalka aada iyo aad aada iyo aad maxay maxay idinku jawaabeen marka
jawaabtaan ka helayno waa in macnaha barnaamijyadaas kolley ayaguma jawaab laga sugaayo annaga waxay qayla dhaana mase baahida deegaanka waa u gudbinay wasaaradda gaashaandhigga madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiiradiisa dhammaan waa loo gudbiyay arrintaas waa ogeyn madaxweynaha koonfurka hadda kor gurmada ku yimid asaga jidkan elberd iyo qudur markii ugu dambeeyey kolonyadii meesha laga soo kaxeeyey elberd la keenay asagaa goobjoog ka ahaa gurmudkaas asagaa nambar kow ka ahaa kulley haddana asagunba laga warsugaya insha allah arrintaas waayahay sheeg waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhawow saaxib asalaamu calaykum magacaygu cabdiqani cabdulaahi joogo dalka jarmalka gaar ahaan magaalada manheim waxaa raba inaa wadiiyo gudoomiyaha degmada xudur maadaama hadda magaaladaas ay wax badan ee go-doodsan tahay dadka shacabkana ay dhibaateysan yihiin wixii dhici lahaa hadda wayba dhaceen waxaa raba inaa weydiiyo gudoomiyaha waxa magaalada ugu qorsheysan oo dadkaas dhibaateysan dhibaatada si loogu dulqaadi lahaa annaga waxaa noo qorshaysan intii tabarteena inaan qayladhaan samayno nabadgelyada deegaankan dowladaha laba dowladeed loo qayldhaamiyo la nabadgeliyo gargaan loo sameeyo annagana ka maamulaa aan qaylino waxay tabarteena aan qabano dadkan lamas la samatabixiyo ilaahay unba samatabixiin kare in la samatabixiyo annaga qorshayn waa kas maamulhaan waxaa noo qorshaysan intaas waaye ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo guddoomiye xaaladaha xagga nolosha gaar ahaan maciishada iyo sicirka suuqyada ee magaalada maadaama ay go-doon ku jirto bal inoo faahfaahi waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay horta maciishada markii laga hadlay in macnaha wax yaalaan waaye mase wax soo galayaan waaye waxna ma yaalaan waxna ma soo galaan waxay la arko oo lasoo dhuunto for example lor bariis haddii la arko sideetan doolar waaye sideetan doolar sideetan doolar waaye loorka burkeedla saas waaye kan bas- bo- sokorta saas waaye sideetan doolar waaye
haddii aan barbar dhigno magaalooyinka kale ee idin dhow ee aanan go-doonsanayn imise ayuu ka joogaa loorka burka ah ama eh, loorka briiska ah for example loorkii soddon waaye soddon doolar waaye marka farqiga u dhexeeya waa lacag ka badan konton dollar ama la mid ah
ha saddex meelood laba meelood waaye ayaa ka badan tahay haddii la qiyaaso marka arrintaas maxay ku keentay dadkii danyarka ahaa ee magaalada wallaahi saaxiib arrintaas lama qiyaasi karo waxay ku keentay annaga hadda nolosha dadkan ee ilaahay haayo laakiin waxyaar yar oo hadda kahor ee maanaha hay-adihii samafalka meesha joogay oo kaarar iyo wax saasay u sameeyeen waxbaa waxbaa helhel jireen mar mar laakiin waqtiyadan dambe hadda wax dhow wax ma helin waxa aad maanaha hay-ad wax ka qabatay saase ma laha waxa gargaarin waad garanaysaa haddii for example gargaar la keeno maalin dadweynahan oo dhan wax la siiyo haafkoo bur eh, mase haafkoo bariis haddii la siiyo wax macnaha shan maalmood ma afar maalmood kadib haddana waa ka go-ayaan wax saas ee marmar soo gaari jirin wax kale ma laha hadda wallaahi arrintaas arrin oo macnaha dhibaato ka taagan waaye meeshan waa hadda lama qiyaasi karo ilaa magaalo maanta shan maalmood toban maalmood loor bariisay loor sokoreeb aan soo galin wax soo galay aan lahayn waa dareemaysaa ganacsigeed waxba aan aan gacanta aan ku haynin ganacsi waxay ayaga hayn horee loo gubay baabuurtii iyo dhaqaalii ayaga haysan waxay ayaga haysan horee loogu gubay waxba ma haysan macal ganacsatadii iyo shacabkii barakayaashii kulli waa isku hal waaye hadda maanta waa isku hal isku midlay waaye waayahay wax ayaga isdhaamana ma laha
waa ka xumahay guddoomiye ee in ee, dadkii reer xudur ay dhibtaasi hadda ku jiraan welina ay wajahayaan marka xalku muxuu yahay haddee saaxib anaga halka idinka nafteeda waa ku jirtaan halka qayladhaankantan hadda waa aada waddo waa number kow number kow ay ka tahay annaga waa kolley hay-ado badan waa la hadalnay dowladii waa la hadalnay in dadkan eh, gurin la soo gaaro waa la hadlay insha allah waa maalmahan soo socdo wax un baan soo gaari doono wafdi ahaadan waxa daraasaa samaynaya waxa eh, qaabkaase kolley waa sugaynaa waxay ku dambeysana waa arkaynaa inkastoo dhibaatada dadkii oo eh, dadkan dhibaateeyey oo banaanada ay ka jiraan oo haddana dadka dhibaatadiima sida sidii ay ku wadaan waa arkaynaa insha allah kolley ba arrintaas eh, ilaahay unbaa u dhan tahay annagana waxay dadaala waa samaynaynaa idinkana waxaa idinka codsanaynaa maadaama idinka idaacadda oo caalami aad tihiin ayladhaankaas inay qeyb qaad ka qaataan insha allah aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed macalin axmed oo ah guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bokool oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii ka qayb galay barnaamijka tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kale toddobaadka xiga haddii uu rabbi raalli ka noqdo waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo